deegaanka lagu raqsay ee gobolka mudug oo ah magaalo diimeed qadiimi in ka badan konton sano ahayd meel lagu faafiyo culumta kala duwan ee diinta islaamka islamarkaana magaalo aan helin inta badan adeegyada aasaasi u ah nolosha aadanaha ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey ceelbiyood riig ah kaasi oo ah mid biyihiis ay si lacag la-aan ah ugu faa-iideysanayaan bulshada halkaasi ku nool gudoomiyaha muwaasasada sheekh cali cilmi yare sheekh cusmaan sheekh cali oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dadaalada ay u galeen hirgelinta ceelbiyoodkan deegaankan lagu risqa la yidhaahdo oo konton iyo afar sano ka hor wuu aas-aasay aabaha sheekh cali cilmiyare allaha u naxariistee inaan ka hirgelino ceelbiyoodkan waan u tala galnay bulshadu inay ka faa'iidaysato culummadaasna aan ku waqafnay muddo dheer runtii oo toban sano ku dhow ayaan ku taamayna inaan ceel helno raadin dheer kabacdi maadaama aysan noo suuro gelin dowlad iyo hay-ad markaase naga caawisa dhaqaale ahaan hadday noo suurto gashay inaan lacag ku qodno ceelka sidoo kale hadda waxaa dhiman qolalkii lagu talagalay waardiyaha iyo matoorada way dhiman yihiin sidoo kale waxaa naga dhiman solar ciddaan wax kale nagu caawinaya ducada nagu caawisaan rajeynay m j s ma leh xataa naagta uurka leh haddii la qaado isakaasiin taxad lagu soo waclaa ma leh meesha waxaa laga codsanaya dhammaan wasiirka caafimaadka inuu ka soo gaaro uryaraan hadduu soo istaal ka dhisay inuu u dhiso m c s degdeg ah xataa maamul tim saasa kama shaqeeyaan tim waxa ugu sokeysa maliya badiriley hal mar isbuuc mar bay yimaadaan markaas wax wax kama bixiyaan qaasna waxaan codsanayna hayadaha caalamiya oo ka shaqeeya degmada ka shaqeeya kalkacyo kulli galmudug ka shaqeeya inay keenaan meeshan adeeg caafimaad degdeg ah si baahidaas dadka loo godo ilmaha waxay u dhimanahay nafaqa darro shuman wax kaste hal xabo oo looga qaban kara meesha ma jiraan qofkii maanta wax ka qabtaa meeshaas inay tahay qof aad iyo aad ximin weyn deegaankii oo dhan nooleeyey waxay noo joogtaa markii la yidhi alsalaatu cimaadudiin faman aqaamaha faqad aqaama diin waman dayacahaa faqad hadama diin bay noola meel joogtaa annaga meeshaas lagu risqay la yidhaahdo qofkii wax ka qabta amase dadaal maskixiyo maskax wax uga qabta ama maal uga qabta ama duca uga qabta waxaan leenahay ajar iyo xasanaad weynu helhayaa